بسم الله الرحمن, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله العالمين رب العالمين والصلاة والسلام على السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ومن تبعهم إلى يوم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات والأخوات يسر إخوانكم في منهج منهج أونلاين أن يقدموا أن يقدموا لكم المحاضرة المحاضرة والتي هي والتي هي بعنوان
أبي دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة
للشيخ للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن والآن نترككم, نترككم مع المحاضرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mawduuceenna caawa waa mawduuca waraaqaha ku qoran e ad akrideen ama aada maqasheen abidacwa aljaahiliya dacuuha fa inahaa muntina mawduucaas magaca wata oo nuxurkiisu uu yahay mayeedhmada iyo dhawaaqa jaahiliyada lagu yaqaanay ayaad isugu baaqanaysaan idinkoo muslimiina iska daayo oo ka taga waa mid xun oo soo uraysa waa siduu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mawduucaasi inaynu ka hadalno munaasabadda keensatay waxaan filayaa inaad la socotaan dhammaanteen dhammaanteen waxaynu aragnay oo aynu maqalnay oo dhegeenna in badan ku soo dhacday dacwa aljaahiliya yeedhmada jaahiliga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka digay yaa reer hebelaay annagaa reer hebelah reer hebel baa sidaasa reer hebel baa tiro badan reer hebel baa reer hebel ka xoog badan ama ka sharaf badan waa taa yeedhmada jaahiligu yeedhmada noocaasa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sida aada maqasheen dadka muslimiinta wuxuu ku yidhi iskaga taga iska daaya wax ka fiican ayaad haysataan oo walaaltinimada islaamka iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacaala idinku yeelay bi hada ddiin mawduucaas waxaan waxoogay ka horraysiin doonaa iyadoo baytulqasiidka ama halka aynu u soconna ay tahay inaynu wax ka nidhaahno dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu ay u leedahay dadka diintooda adduunyadooda aakhiradooda guud ahaan masaalixdooda iyo danahooda oo dhan waxaan ka yaro horraysiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka wuxuu ka dhigay kuwo wadaaga abtirsiin ama wadaaga xididnimo ilaahayna subxaana wa tacaala ujeeddada arrinta noocaasa ujeeddo weyn ayuu ka leeyahay haddii ujeeddada noocaasa arrintaasi ay guddo waxay noqonaysaa arrin dadka wanaag gaadhsiisa haddii ujeeddadaasi laga tallaabiyo oo la weydaariyana waxay noqonaysaa mid dhibaatadeedu ay tiro badan tahay oo aan la soo koobi karin ilahay wuxu uhi wahuwa aladii khalaqa min almaa'i bashara ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ka abuuray insaanka nudfa candhuuf aada u daciifa ilaahay baa qof ka dhigay siman oo toosan oo kaamil alkhilqa ah abuurkiisu uu dhammaystiran yahay oo laba ama dhadiga sida ilaahay xikmaddiisu ay keensatay fajacalahu nasaban wa sihraa intaa dabeed ilaahay wuxuu ka dhigay mid la abtirsiin oo ku abtirsadaa ciddii dhashay ee uu ka soo jeeday waxaa kaloo ilaahay uu ka dhigay intaa dabadeed mid guursada taasina ay sababto inuu yeesho dad ay xidid yihiin oo iyaguna qaraabo kale ah ilaahay subxaana wa tacaala se wuxuu tilmaamay insaanku nasab ha lahaado iyo abtirsiin kala duwan xidid ha lahaado iyo xigaal in dhammaantiiba uu isku masder yahay oo meeluun uu ka soo wada jeedo dhammaantii wuxuu ka soo jeedaa biyahaasi daciifka ah ee aadka u liita ee bani aadamku ay quursadaan ee ay ka khashaafaan wax markaa uu isugu faano isagu ama xagga abtirsiin ahaan uu ku kala sarreeyaa ma jirto waayo meel buu ka soo wada jeedaaba meeshaasi wixii ay xumaan leedahayna waa wada leeyahay wixii wanaag meeshaasi ay leedahayna insaanku waa wada leeyahay wa kaana rabbuka qadiira ilaahay baa subxaana wa tacaala insaanka markuu abuuray labyo dhadig uu ka dhigay waxa uu ka dhigay qabiilooyin iyo jilibo kasii farcama oo kala duwan yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay wuxuu la hadlay dadka oo dhan rag iyo dumar gaalo iyo islaam wuxuu ilaahay tilmaamay inuu abuuray dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan mid lab iyo mid dhadig oo qura kaa lab waa nebiyullaahi aadam dhadiga ay ka soo jeedaana waa hooyadeen xawaa labadaas qof ee qura ayaa insaan oo dhami uu ka farcan yahay idan dhammaantood waa walaalo waa isku hooyo iyo isku aabbo oo meel bay ka soo wada jeedaan wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu intaa dabadeed baa ilaahay uu ka dhigay kuwa tarma oo noqdo qabiilooyin waaweyn iyo jilibo ka farcama maxay tahay haddaba xikmadda iyo ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay sheegitaanka dadka uu sheegay inuu ka dhigay qabiilooyin iyo jilibo fara badan oo ka farcama oo kala tarmay ilaahay aayadda lafteeda ayuu ku sheegay litacaarafuu waa si aada isu aqoonsataan oo sida uu leeyahay mujaahid raximahullah loo yidhaahdo ninkaasi waa min bani fulaan reer hebel ayaa ninkaasi uu ka soo jeedaa oo qof waliba ciddii uu ku abtirsanaayay la garto oo nasabkiisu uu noqdo mid dadka dhexdooda la yaqaano in qofka nasabkiisu uu noqdo mid la garanayo ujeeddada u weyne ku jirtaa waxay tahay oo waxa ka dhalanaya shareecadu ay ku dul dhistay oo ah silatu raxim inuu qofku xidhiidhiyo qaraabadiisa oo diin ahaanna uu xidhiidhiyo wanaagga uu faro xumaanta uu ka reebo sida ilaahu yihi waandir cashiirataka alaqrabiin adduunya ahaanna qaraabadiisa u xidhiidhiyo waxa uu ku tari karaayo uu ku taro waayo insaanku haddaanu garan cidda ay qaraabo yihiin iyo cidda ay isu dhow yihiin suurtagal uma aha inuu guto waajibkaa silaturaxim xidhiidhinta qaraabada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa si cad inoogu sheegay ujeeddada laga leeyahay nasabkan ilaahay bani aadamka u yeelaya abtirsiinta iyo barashadeedaba inay tahay inuu qofku qaraabadiisa xidhiidhiyo waxaa imaamu tirmidi uu ku wariyey sunantiisa wاlxaakim fii mustadrakihi wاlimaamu axmed fii musnadih min xadiiثi abi hurayra radia allahu canh wuxuu leeyahy abu hurayra wuxuu uhi rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam tacalamuu min ansaabikum ma tasiluu bihi arxaamakum wuxuu rasuulku inagu dhiiri gelinayaa in qof kastoo muslimi uu barto abtirsiintiisa oo arrintaasi waa mid islaamku uu dhiirigeliyey manaha mid sideeda loo rabo laakiin ujeeddo weyn baa laga leeyahy ujeeddaduna waa tan rasuulku halkan uu ku sheegay waa si qofku u xidhiidhiyo qaraabadiisa markaasaa rasuulku arrintaa isagoo sii dhiirigelinaya wuxu uhi fa ina silata araxim maxabbatun fi lahl waayo xidhiidhinta qofku qaraabadiisa u xidhiidhiya waxay keentaa dadka ehelka ahi inay isjeclaadaan waa mahraatun fi lmaal waxay sabab u noqotaa qofka xoolihiisu inay kordhaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qaraabadiisa markuu xidhiidhiyo uu ziyaadiyo mansa'atun fi lathar waxaa kaloo sabab ay u noqotaa in qofka cumrigiisu uu dheeraado oo ilaahay subxaana wa tacaala ajashiisa uu dib ugu dhigo ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay ka dhigitaanka uu ka dhigay insaanka kuwo ka soo jeeda qabaa'il iyo shucuub kala duwan waa intaa intaa haddii la dhaafiyo oo ay gaadho abtirsiintii iyo qabiiladii in laysugu faaro oo laysku caayo oo sabab ay u noqoto qofku inuu xadgudbo falaysa min alislaami fii shay taasi mid islaamka ku abtirsata maaha bal hiya min amri aljaahiliya arrintaasi waxa ay ka mid tahay dhaqamadii xumxumaa ee islaamku meesha uu ka saaray uu la dagaalamay ee dadkii islaamka hortii joogay ay lahaayeen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka u muujinaya sida ay waajibka u tahay inay ka hadrhaan dhaqamadii jaahiliyadoo dhan uu yidhi kullu amri aljaahiliyati taxta qadami jaahiliyada dhaqamadeedii xumaa ee islaamka iyo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa khilaafsanaa oo dhami waa kuwa lugtayda ku hoos taxta qadami dadka oo dhami marka la eego sharafta ay ku yeesheen nasabkooda abtirsiintooda abtirsiinta ay ku abtirsanayaan dhoobada ee bani aadam oo dhami waxay ku abtirsadaan dhoobo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waayo dhammaantoodba nebi aadam bay ku abtirsadaan nebi aadam marka lasii dhaafo halka loo sii dhaafayaa waa ciid iyo dhooba ayaa loo dhaafayaa taa marka la eego bani aadam oo dhami waa isku sharaf waxba isma dheeraan waayo dhammaantood nebi aadam bay ka wada farcay dhammaantoodna waxa hooye oo xawaa umulbashar waxa qura ay ku kala fadli badnaan karaan ay ku kala darajo sarrayn karaan waa alumuur addiiniya waa arrimaha la xidhiidha waxaa dadku ay diin ka dhigtaan waxaa markaa u darajo sarreeya ka ilaahay adeecaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam raaca lihaada ilaahay subxaana wa tacaala suuradan suurat alakhlaaq la yidhaahdo alxujuraat dhaqamo fara badan oo xun oo islaamku uu la dagaalamay oo meesha uu ka saaray ayuu ilaahay sheegay waxa ilaahay dadka muslimiinta u diiday xanta inay isxantaan xantuna had iyo jeer allo waxay xambaarsan tahay xaqiris qof la xaqirayo ama la liidayo waxaa kaloo si cad ilaahay ugu diiday ixtiqaaru bacdi nnaasi bacdan dadka barhkood barhka kale inay xaqiraan oo ay liidaan wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala intaaba baraarujinaya inu xusuusinayaa in xagga basharnimada laga siman yahay walihaada baa ilaahay aayaadkaa wuxuu ka dambaysiiyey yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa dhammaantiin waad simantiin sabab aad isu xamataan ama aada isu xaqirtaan ama aada isugu jees jeestaan ma taallo meesha dhammaantiin waxaad ka abuurantihiin ood ka farxantihiin nebi aadam iyo xawaaye aslukum waaxid asalkiinu waa mid qura maxaa markaa keenaya idinkoo isku asala in haddana aada xaggii abtirsiinta isku kala fadishaan wa qaala calayhi salaatu wasalaam kullukum banuu aadam dhammaantiinba waxaa tihin ilmo aadam carab iyo cajab cadaan iyo madow gaal iyo islaam rag iyo dumar qabiiladuu doonaya qofku waa ku aqtirsado waxa tirsiintiisu ay ku dhammaanaysaa nebi aadam halkay usii dhaafaysaana wa aadamu khuliqa min turaab nebi aadamna waxaa laga abuuray ciid marka ina aadan baa tahay ina aadanna waxaad ka tahay ina dhoobo waa dhammaan bani aadamka oo dhan dhoobadaa markaa laga khashaafayo ee dharka laga ilaashanayo ayay ka soo jeedaan marka hore mar labaadkana waa candhuufti iyo biyihii aanu sheegnay ee maa mahiin ilaahay uu ku tilmaamay biyo aada u liid layantahiyanna aqwaamun yaqtafiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanuu cala allahi min addillaah wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaan xaqo sidaa ay tahay ragga ku faanaya aabbayaashood il anigu inay hebel baan ahay reer hebel baan ka soo jeedaa laandheeraanu annagu nahay dad magac iyo maamuusla baanu nahay arrintaasi way iska dayn doonaan waayo dantooda ayaa inay iska daayaan waayo waxaasi wax lagu faano maaha oo wax laga siman yahayba haddii ay sii waayaanna arrintaasi sharaf ku heli maayaan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa haddii ilaahay agtiisa sharaf ay ka waayaanna ilaahay waa dullaynaya cid ilaahay u dulleeyana cid sharfi kartaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim waxay noqon doonaan halka dulli ay ka gaadhaan kuwa ilaahay agtiisa ka liita xayawaanka aynu naqaano xaarwalwaalka ee afkiisa iyo sankiisa ku sida saxarada aadka u qarmo kuwa taa ka liita ayay noqon doonaan haddii qabyaaladda dadku ay sifay waayaan faraha ay kala bixi waayaan islaamku walaalayaal yeedhmada jaahiliyada waa in reer lagu faano ama qofka reernimo lagu liido ama lagu caayo ama lagu colaadiyo aada iyo aad buu ula dagaalamay waxaynu odhan karnaa waxay ahayd geed weyn oo aada iyo aad dadka dhexooda uga baxay islaamka ka hor islaamku markuu yimi geedkaasi xididada ayuu u siibay waxaana uu ka dhigay arrinta u weyn ee dadka isku xidhaa alraabita aliimaaniya isku xidhaha iimaanka waxaana dadka uu ka dhexaysiiyey walaaltinimo diin ku salaysan bal waxa uu ka dhigay acdamu raabit waxa u weynee dadka isku xidha intay adduunyada joogaan iyo markaa aakhiro loo guuro ilaahay subxaana wa tacaala la horxigaba waxaynu ogsoonnahay إن إلهي سبحانه وتعالى أقول في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تأيون ولا لا هكلا مذب دونادان هكلا أبترسين دونادان ميلا صحيح حكا سوى المؤمنين ميلا سوى التقيان مؤمنين تأيون ولا لا حول عليه إيمان تأيون ولا لا مؤمنين تأسيها النقضان كوي توقع وقت لا يدى سيسوى التقيان هالنقضان كوي من دونا وقتيدا وقتيدا كدبيه ilaa yowmi alqiyaama inta iimaan uu ka dhaxeeyo walaaltinimana way ka dhaxaysaa arrintaas waxay noqotay shicaar iyo halkudheg dadku ay ku qaybsamaan oo dadkii iimaan israaciyey baa israacay oo walaalo noqday nafta isu huraaya oo cid walba iska jecel dadkii iimaanku uu kala kaxeeyey qaarkoodna ay ilaahay rumeeyeen iyo rasuulkiisa qaarna gaalnimadii ay ku hadheen saasay u kala tegeen iyagoo ahaa dadka kuwa isugu dhow marka hore oo laga yaabo inan iyo aabbihii nin iyo xaaskiisii wahaakada nin iyo hooyadii waxaa kala kaxeeyey arrinkaas isku xidhaha noocaasi ciddii aanu isku xidhini way kala dhaqaaqeen waxay noqdeen kuwo cadaawada ay ka dhaxayso oo aada iyo aada u kala fog oo qof aanay isku midab ahayn oonay isku qabiil ahayn ayaa u noqday qofka muslimkaahi mid ka soo dhowaysta kii qaraabo dhow ay ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhisaayey mujtamaca muslimka ah ee uu aasaasayey addawla alislaamiya tiirarkiiyo dhidibadii uu taagay laga maarmaanna u ah inay dowlada dhisanto mujtamac iyo bulshana horumar ay gaadho waxaa ka mid ahaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay yeedhmada jaahiliga ee ku dhisan in lagu faano nasab iyo xasab dadkana in lagu xaqiro arrinta noocaas taa ku dhisan qabyaaladda hebel noocu doonayaba ha noqdo isku reer baan nahay isagaanu isu dhownay hebelle sifo kasta wanaagsan ha lahaado kala qolaan nahay oo waanu kala fognahay arrinta noocaasa ayuu la dagaalamay islaamku waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku walaaleeyey mujtamacii isugu yimi magaalada madiina oo kala qabaa'il duwanaa wuxuu walaaleeyey ansaartii oo ah reer madiina iyo muhaajiriintii oo ah muslimiintii ka soo baxay dhulalka kale walaaltinimo ayuu ka dhexaysiiyey walaaltinimadaasi may ahayn mid afkoo quraa bal waxay mid quluubtooda gashay midhaheediina ay ka muuqdeen afcaashooda waxaa ka mid ahaa dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriinta ka mid ahaa iyo sacad ibnu rabiic waxaynu ogsoonnahay sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey in sacad ibnu rabiic walaaltinimada isagoo ka dhab sheegaya uu ku yidhi walaalkii cabdiraxmaan ibnu cawf isku abtirsiin maaha laakiin iimaan ayaa walaaleeyey xoolahayga kala barh baan ku siinaya waxa kale ooad soo eegataa labadeeda dumara ta ku cajabisa ayaan furaya marka ay cadad baxdo guurso cabdiraxmaan ibnu cawf waxa uu muujiyey zuhdi waxa uu muujiyey inuu doonayo inuu isagu wax kasbado uu tabcado oo walaalkiisan aanu culaysin waayo adduunyada waxaa la yidhaahdaa waxay sabab u noqotaa marka dambe isnac wuxuu yidhi waxaad itustaa suuqa suuqa ayaa dhowr subaxoo isku xiga uu ku noqdo uu ku kallahay wixii uu cunayay marka laga reebo waxa uu suuqaa kala soo noqday xoolo subag iyo caana fadhi iyo maalmo kadibba wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo bukuur iyo cadar iyo ay ka soo urayaan wixii lagu yaqaanay ninka arooska ah markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi mahyam arrinkaagu muxuu yahay bal warran maxaa iska kaa bedelay waan guursaday buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi awlim walow bishaatin sidaa uu sameeyey sacad ibnu rabiic ayaa guud ahaan ansaartu ay diyaar u noqdeen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimo kale xeerinaya ka hor istaagay sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay waxaanu nahay dad beeralaya magaalada madiine waxa ku yaalla beerihii timirta marka annaga iyo walaalaha iyaga muhaajiriinta noo qaybi xoolahaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maya si aanu cadowga uga faa'iidaysan iyo shayaadiinta iyo munaafiqiintu oo anay u odhan dadkani culays bay idin saareenoo xoolihiinnii bay qaateenoo dhulkiinnii ayay degeen waxa idhi haddaba rasuulka ilaahayow yacni ha shaqeeyaan oo beeraha ka shaqeeyaan wixii beeraha ka soo go-ana aanu kala qaybsanno walaaltinimada heerkaa gaadhay oo noqotay lebankii u horreeyey mujtamaca muslimka ee reer madiina iyo dowladda islaamka ala ka aasaasantay ay ku dhisantay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhex dhigay dadka muslimiinta ah waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi isagoo xoogeynaya uu tilmaamay isagoo la dagaalamaya qabyaaladda iyo arrinkaa jaahiliga ah in qofku waxa uu ku yeesho sharaf uu yahay atamasuk bi hada diin in diintan islaamka si dhaba qofku u qabsado sharaf qof uu ku yeelan maayo hebel baa dhalay iyo reer hebel ayuu ka soo jeedaa sharaf ku yeelan maayo qofku maal uu haysto sharaf ku yeelan maayo qofku magac loo bixiyey ama ammaan dadka qaarkood ay ammaaneen oo ammaan beenaad lagu tilmaami karo waxaa qurhe sharafu ku yeelanaya oo alislaam islaamka ka hor wanaaggii uu lahaa haddii islaamnimo uu ku darsado isagaa noqonaya akramu nnaas waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey ayu nnaasi akram dadka oo dhan keebaa u sharaf iyo qiimo badan qaala akramuhum cinda allaahi atqaahum dadka waxa u sharaf badan ilaahay agtiisa ka ugu taqwo badan taqwada macnaheedu yahay marka lasoo ururiyo inuu qofku ilaahay diintiisa ku dhaqmo oo diinta ilaahay xidhihiisa ay noqoto oo wixii ilaahay u diidayna uu daayo wixii ilaahay uu farayna qofku inuu sameeyo waxa dhan laysa can hada nas'aluk arrin kale u socdaana waxay u jeedaan xagga abtirsiinta iyo nasabka rasuulka ilaahu taa ku weydiin mayno قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله haddaba haddaad doonaysaan xagga abtirsiinta qofka ugu sharaf badan waa nebi yuusuf ma aha qabiilo uu ka soo jeedo isna inuu sharaftaa ku yeeshay laakiin waa nebi nebinimaduna cilmi iyo camal iyo khayr bay xambaarsanta nebina wuu dhalay nebi kale ayaa uu ka farcan yahay waxaa kaloo uu ka farcan yahay khaliilullah waa nabiyullaahi ibraahim waxaa laysa can hada nasaluk taa kuma weydiinana waxay u jeedaan carab dhexdeeda qabiilkee ayaa ugu sharaf badan xagga abtirsiinta iyo odayaasha ay ka soo jeedaan marka la eego qaala facan macaadin alcarabi tas'aluunii ma waxaad weydiinaysaan carabi meelaha ay ka soo jeedo iyo abtirsiinteeda qaaluu nacam hadhaa taasaan u jeednaa qaala calayhi salaatu wasalaam fakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam ma odhan rasuulku reer hebel baa u fadli badan carab oo wanaagsan wuxuu sheegay wixii lagu kala fadli badnaanayo lagu kala khayr badnaanayay ee dadku ay ku kala wanaagsanaanayeen markaad jaahiliyada ku jirteen islaamka ka hor ku idinku wanaagsanaa oo markaa laftooda waa kala wanaagsanaa oo qaar baa waxyaabaha xunxun ee zinada iyo khamri la caba iyo been in la sheega iyo dulmiga iyo iyagoon muslimiin ba ahayn iska ilaalin jiray qaarkoodna waxaaba waa dhex dabaalan jireen markii aad jaahiliyada ku jirteen kuwa idinku wanaagsanaa ayaa markan aad islaamteenna idinku wanaagsan waayo wanaaggoodii hore ayaa wanaagga islaamnimada ay ku darsadeen hal shardi baa ku xidhan oo idaa faquhu haddii ay ilaahay diintiisa ay fahmaan oo aqoon iyo cilmi ay u yeeshaan mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa intaa waa daalacanaya waa eegaya laakiin ilaahay wuxuu daawanaya uu eegayaa ma aha dadka suurooyinkooda iyo jirkooda meel kaluu ilaahay addoomaha ka qiimaynaya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum rawahu muslim ilaahay ma eegayo suuradihiina iyo xoolaha laystaan hebel baa malqabeena iyo hebel baa fadiila iyo hebel baa qurux badan iyo hebel baa laga qurux badan yihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu eegayaa quluubtiina maxaa ku jira quluubtiina quluubtiina iimaan ma ku jiraa alla kacabsi ma ku jiraa weynayn ilaahay ma ku jirtaa maxabad ilaahay aad u qabtaan ma ku jirtaa xishood ilaahay aad ka xishoonaysaan quluubtiinna ma ku jiraan waxaa kaloo ilaahay u eegaya acmaashiina ma tahay acmaal ilaahay raalli gelinaysa mise waa acmaal ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaysa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka isagoo qabyaaladda nacsiinaya uu ugu sawiray suuro aada iyo aada u foolxun sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay yeedhmo baxaysa wuxuu yidhi wuxuu maqlay rasuulku nin leh yaala alansaar iyo yaala almuhaajiriin waxay ka dhigan tahay tullaay ansaare iyo tullaay muhaajiriinay rasuulku yeedhmadaa markuu maqlay wuxuu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya war maxaa dhacay wuhi waxaan maqlayaa yeedhmo jahli ku dhisan baan maqlayaa waayo in qabiil la isugu faano iyo in qabiil la isugu nusreeyo la isugu hiiliyo iyadoon la eegin qofki ma gardaran yahay mise waa laga gardaran yahay in qabiil qofka lagu jeclaado iyadoon la eegin sifaadkiisa iyo acmaashiisa waa arrin jahli ku dhisan waa jahli waayo qofku hadduu cilmi iyo aqoon leeyahay xiraysa sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay dadku dhammaantood ay ku mutaystaan iyo wanaagga iyo sifaadka qofka loogu hiilin karo kuwa lagu soo dhawaysan karo kuwa lagu jeclaan karo kuwaasuu miisaan ka dhigan laha waxuu ku qiimayn lahaa laakiin jahligiisaa gaadhsiiyey waxaan miisaan sax ahayn qofku inuu miisaan ka dhigo maa baalu dacwa aljaahiliya saxaabadu waxay rasuulka ilaahu nin muhaajiriinta ka mida markaa waaba iskaba kaftamayeyba nin iska cibaadadan bu ah sida riwaayaadka qaar ku tiri riwaayaadka muslim ayaa dabada ka laagay nin ansaarta ka mida dabeetana ninkii ansaariga ahaabaa xanaaqay ansaar buu u qayshaday wuxu uhi yaa lalansaar ninkii muhaajiriga ahaana markuu dhawaaqaa maqlay wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin nin waliba qoladii uu ka soo jeeday ayuu u yeedhay labadooduba kolley gar ma laha mid ayaa gar daran midna gar buu leeyahay laakiin mid waliba wuxuu doonaya in qolo loogu hiiliyuu markaa doonaya waa kii qoladoodii waxa weeyaan u yeedhay rasuulku calayh afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi dacuuha fa inahaa muntina yeedhmada noocaasa iska daaya yaa reer hebelay yeedhmada noocaasi waa mid uraysa oo qarhmuun riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khabiitha waa mid aada iyo aada u xun riwaayadda bukhaari waxaynu ogsoonahay walaalayaal magaca alansaar oo aws iyo khasraj labada qolo ayaa ansaar la isku odhan jiray waa magac islaamiya yani ilaahay baa subxaana watacaala bixiyey se bukhaari saxiixiisa ku wariyey anas bnu malik baa la weydiiye oo lagu yidhi magacan alansaar ma ilaahay baa idiin bixiyey mise idinkaa la baxay markaasaa wuxuu ilaahay baa noo bixiyey magacaas waa magac ilaahay bixiyey والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومقع بارسا oo tilmaamaya magaca dad kale ilaahay inuu raalli ka noqday waxa kale inuu ogsoonahay magaca almuhaajiriin isna waa ismun islaamiyun waa magac islaamkuu bixiyey oo dadkii qaxay ee diintooda la qaxay ee maalkoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodii qaar ka midaba ilaahay daraaddii uga tegay buu ilaahay u bixiyey labada qolobana waxaa kulminaya magaca asaxaaba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay عند مقع على جنين وبلقاد وكلا وعد الله الحسنى لبدا مقع وناكسنة أمان كله مركي سخلدان لو أديك سدي قاب رسولكم حو كتل مامي دعوة الجاهلية يرمى الجاهلية وكتل مامي محادو ملايسا مقع يدا إنقوا أين ولا بحنا رير هبالي رير قرعي رير قلولي رير مري مري marka qaabka noocaasa loo adeegsaday holla iyo reer hebela marka la isugu faano magacaan markiisa horeba ammaan aan wadan kii ammaanta wadaba sidaas marka la isku caayo la isku liido marka la isku lagu dagaalamo ee gaadho heer waxa weeyaan dhiiggii lagu xalaashado oo amwaashii iyo xoolihii lagu kala dhaco oo dadka cirdigoodii iyo sharaftoodii lagu bannaysto miyaanay ahayn dacwa aljaahiliya bilaa shakin walaa rayb yeedhmo jahli ku dhisan miyaanay ahayn oo ay tahay dadka waxgaradka ahi aqoonta dad kale aqoon diineed mid adduunyo caqli saliim oo caafimaad qaba inay naftooda ay ka fogeeyaan wasakda noocaas arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurunka uu ku tilmaamay dadka jaahiliinta ee wasakdaasi dugsanayana inay uga yeedhaan odha waar iska daaya tan iskaga soo durka waa meel uraysa siduu sheegay rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale uu tilmaamay inay ilaahay nicmadiisa ka mid tahay inuu dadka islaamka ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay oo iimaankan walaalo uu kaga dhigay oo dadku wixii ay ku dhaqmi jireen ee ahaa dhaqamo aada u liita iyo yeedhmadii jaahiliga iyo qabyaaladii iyo casabiyadii indhala-aanta ku socotay ilaahay inuu ka saaray kasataa wuxuu raaciyey in dadku waxa ay ku kala sharaf badan yihin uu yahay albiru wataqwa wuxuu ihi rasuulku yaa ayuha annaas weliba waa khudbad aada u xeel dheer oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeediyey cinda fatxi maka waxaynu ogsoonay muhaajiriintu waxa ay ka qaxeen maka qaar meelo kale ka yimin waa jireen ansaarina reer madiine ayay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidamadii la socday oo ahaa juyuushu lislaam ayaa la wareego qabsaday magaaladii maka waxaa dhici karta dadka qaarkood ilay dadku macsuumiin maahee inay qabiil ku kala aargoostaan rasuulku calayh afdal salaatu watasliim arrimaha noocaasee la filan karo isagoo ka hortegaayo wuxuu jeediyey khudbad xeel dheer waxaa ka mid ah yaa ayuha annaas ina allaha qad adhaba cankum cubayata aljaahiliya yacni addadow ilaahay wuxuu idinka kaxeeyey xumaantii jaahiliyada wa tacaadumahaa biaabaa'iha iyo faankii ay aabbayaasheeda iyo abtirsiinteeda ay ku faani jirtay annaasu rajulaan maanta dadku waa laba uun rajulun barun taqiyun kariimun cala allah nin wanaag falis badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda taasi dhaqan ay u tahay oo ilaahay agtiisana sharaf ku leh kaas ayaa ammaan leh adduun iyo iyo aakhiraba kaasaa nasabkii sharafta lahaa haysta oo alla xidhiidhka xidhiidhka wanaagsane isaga iyo ilaahay subxaana watacaala ka dhaxeeya ilahay uhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka labaadna waa kuma wafaajirun shaqiyun hayinun cala allah iyo qof dembi badan oo xumaan badan oo ah mid guul daraystay camalkiisa awgii hayinun cala allah ilaahay agtiisa mid liitaah sharaf iyo qiimatoon aan lahayn wannaasu banuu aadama wa khalaqa allahu aadama min turaab dadkuna waxa ay ka soo jeedaan nebi aadam nebi aadamna ciid buu ka soo jeedaan waxa ay ku kala fadli badan yihiinna waa acmaashooda iyo ictiqaadaadkooda waxay aaminsan yihiin ka camalkiisu uu la gaabiyo dadka uu ka reebo dee nasabkiisu kor u qaadi maayo marka miisaanka sharciga wax lagu miisaamayo miisaanka ilaahay uu soo dejiyey marka wax lagu miisaamayo ka camal wanaagsan allahina ammaan yeelan maayo ka camal xun lihi wuxuu noqonayaa mid dhaleecaysan oo sifaad xunxun leh oo liita nasabkiisuna kor u qaadi maayo aakhiro marka la maraayo siraadka ilaahay naarta jahanamo uu ku dhigayo dadku acmaashooday ku marayaane qabaa'ilkooda iyo abtirsiintooda ku mari maayaan yaa reer hebela oo loo sii daayaa oo si fiican u mara yaa reer hebeloo halkaa lagu ciqaabaa ma jirto waa camal baa meeshaa lagaga gudbaya jannada iyo naarta dadku ay u qaybsamayaan waxaa loogu qaybiyey maaha reero qabaa'ilka ay ka soo kala jeedeen waxaa loogu qaybiyey waa acmaashooda fariiqun fi ljanna fariiqun fi saciir maxay ka dhalatay bima kuntum tacmaluuna bay ka dhalatay wixii dadku ay samaynayeen mid ka dhalatay weeye man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisu uu la gaabiyo nasabkiisa iyo abtirsiintiisu dedejin mayso oo horu marin mayso xagga dambe ayuu dadka kaga jirayaaye hormood noqon maayo weligii waa marka miisaanka sharciga wax lagu miisaamo sidaasi ayaa islaamku wuxuu ka dhigay hawiyada qofka muslimka ah yaani qofka muslimkaa abtirsiintiisa dhabta ah ee wax uu ku miisaamo alislaam ablislaamu laa abaa lii siwaahu in iftakharuu biqaysin aw tamiimin aabbahay waa islaam buu yidhi mid kale ma liho aan ku faanayo aabbayaasha kale laguma faano haddii dadku ay ku abtirsadaan qabaa'ilkooda qays iyo tamiim iyo kuwa ay ku faanaan anugu waxaan ku faanayaa islaamnimada ilaahay baana taa ina amray wuxuu ilaahay ina amray ahlulkitaabka oo alyahuud wanasaara inaynu islaamnimada u bandhigno hadday naga aqbalaan alxamdu lilah muslimiin innagoo kalaa bay noqonayaan haddii ay diidaan ilaahay wuxuu inoo sheegay inaynu ku nidhaahno weedh xambaarsan faan aynu ku faanayno islaamnimada fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun hadday jeestaan oo islaamnimada aad ugu yeedheen ay aqbali waayaan waxaad ku tidhaahdaan markhaati kaada anagu muslimiinan nahay naftakir biannana muslimuun waxaanu ku faanaa inaynu nahay dad muslimiina taasaanu ku sharaf mudanaynaa mar kale ilaahay wuxu uhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun alhawiya hawiyat lmuslim islaamka ayay ahay waxaa rasuulka agtiisa isugu yimi abubakr asidiiq oo min quraysh iyo bilaal oo min alxabasha ah iyo salmaan alfarisi oo faris isna ka soo jeeda iyo suhayb alrumi kulluhum kaanuu ikhwa mutasaawiin fi nasab waxay ahaayeen dhammaantoodba walaalo xagga nasabka iyo abtirsiinta ka siman waxa ay ku kala fadli bateen wuxuu ahaa un camalkooda bilaal baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida bukhaari muslimba wariyaan sanqadha kabahaaga ayaan jannada dhexdeeda meel hortayda aan ka maqlaye waxa aad samaysaa waa maxay bal hadda u fiirso waxa aad samaysaa waa maxay waxaa lagu kala hormaraya waa camal saalix iyo sifaadka wanaagsana ilaah u mar kastoo aan tahaaro qaato waxaan tukadaa laba ragcadood taas ayaa bilaa dadka uu kaga hormaray abubakarna cidduu ka hormaray wuxuu kaga hormaray iimaanka qalbigiisa degay camalkana uu ku dhabeeyey ilaa uu cumar bin khattaab radi allahu canhu mar kastoon isku dayo abubakar inaan uga horeeyo arrin khayr waxaan arkaa un isagoo iga horreeyey mar walba dadka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa isugu yimi oo walaalo ah oo nafta isu bixinaaya waa nasab markaan isugu faanahayn iyo abtirsiin ee mid waliba ka kale ilaahay daraaddii u jecel yahay ilaahay daraaddiina uu xidhiidhanaya baasha la yidhaahdo qabyaalada waa in qabiil lagu faano ama dadka qabiil lagu caayo amaba se dadka xadgudub lagu sameeyo abtirsiinta ay ka soo jeedaan awgeed maanta aada iyo aad bay mujtamaceennan ama bulshadeennan ay u dhex taallaa waxaynu odhan karnaa waxa isguursaday addimuquraadiyatu waalcasabiya qabyaalad iyo dimuquraadiyad baa isguursaday dabeetana waxay dhaleen midho aada u xun oo maanta in fara badan oo ka mida aynu maqallay ama indhaheennaba aynu ku aragnay waxaa muhima inaynu isxusuusanno isxusuusinno waana ujeeddada aan muxaadaradan ka lahaa qof kasta muxaadaradani ay gaadho mid goobjoog u ah iyo mid dhegaystaba waxa aan maanta doonaya inaynu xusuusiyo dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu haddii dadku ay yihiin dad caqliga shayga dadkiisa markay ogaadaan ama ay ku baraarugaan ee ay xusuustaan way iska ilaalinayaan waa ka fogaanayaan waayo abiicatu lbashar waxaa ka mid a wixii manfaco iyo waxtar ugu jirana inuu isxigsiiyo uu ku dadaalo wuxuu isleeyahay dhib baa kaaga imanayana inuu ka durko oo uu ka fogaado alcuqalaau min albashar kuwa caqligale bashara ka midii sidaasi ayay yeelaan islaamku markuu la dagaalamay casabiyadda iyo dacwa aljaahiliya oo qabyaaladda maanta waxaynu inagu u naqaano ah dagaalkaasi aadka u xoogana islaamku uu ku qaaday wuxuu calaamad iyo daliil u yahay dhibaatooyinka waaweyna ay leedahay iyo cidhibteedu inay xun tahay waayo islaamku dadka uma diido kalamana dagaalamo wax manfaco iyo waxtar iyo maslaxo iyo wanaag iyo horumar u leh wax dhibaatadii dhibaato badhax tirana ama dhibaatadiisu dheeftiisa ay ka badan tahay ayuunbuu islaamku xaaraantimeeyaa oo uu mamnuucaa oo uu la dagaalamaa dhibaatooyinka qabyaaladda maanta waxaa ka mida annaha tufakiku almujtamac almuslim aladi xarisa alislaamu calaa tamaasukihi wa tacaawunih waxay bool u furaysaa qabyaaladdu oo ay kala daadinaysaa dhismaha mujtamaca muslimka ah ee islaamku uu ku dadaalay dhismihiisa iyo inuu dhismihiisu noqdo mid adagoo ishaysta mujtamaca islaamku uu ku dadaalay inuu noqdo mid iskaashanaya oo hawiyadiisa iyo abtirsiintiisu ay tahay alislaam ta uu isku jeclaanayo ee uu isugu nusraynayo uu isugu gargaarayo ee inuu isu soo dhowaado sababu noqonaysa taas ayaa qabyaaladdu meesha ay ka saaraysaa weliba madaxa ayay ka bilaabaysaa waxay soconaysaa ilaa lugaha halka u hoosaysa waxay gaadhaysaa labada iman ee kala bahda ahi inay isqabyaaladeeyaan bal waxaa laga yaabaa halkaa inay sii dhaafto oo labada isku hooyo iyo isku aabbaha ahi inay isku qabyaaladeeyaan kanaa waxa weeyaan iga weyn oo curad oo aabba uu jecel yahay ama hooye waxa weeyaan ay jeceshahay ilaa halkaasi ayaa bulshada islaamka ay furfuraysa la yuusufu axabu ilaa abina mina miyaad maqal ikhwatu yuusuf maxay yidhaahdeen yana yuusuf waa walaalkood nin ka fog maaha abtirsiin waa yuusuf ibnu yacquub iyaguna waa abnaau yacquub laakiin waa kala bah waxay idhahdeen yuusuf baa aabaheen uu inaga jecel markaa ninkan odayga aynu kaba qarinaba oo aynu meel baas ka tuuro waynu iska toobad keeni doonaaye sidaas ay yidhahdeen mujtamacaaislaamku wuxuu ka dhigay sidii qof quroo kale aayaadka qur-aankaana taa waad ka dareemaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil yani wuxuu ka dhigay xoolihii kaanamaa qof muslim mar hadduu leeya inaad adigu leedahay oo kale markaa kuwaaga siaad u ilaalinayso u ilaali walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima yacnaa nafahoodiina naf qura ayuu ka dhigay oo nafta walaalkaaga muslimkaa ku jirta iyo taadu waa isku mid waa inaad isku si aad u ilaaliso rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tusaale cajiiba arrintaasi ka bixiyey wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari waalxummaa rawaahu muslim qofka dadka muuminiinta marka la qiimaynayo kalgacaylka iyo istacaylka ka dhaxeeya iyo isu turitaanka waxay ka dhigan yihiin jidh qura bay ka dhigan yihiin waxaynu ogsoonnahay qofku jidhkiisa yacnaa dhammaantii waa wada jecel yahay meel uu gooni u qabyaaladeeyo oo uu necab yahay ma jirto jidhkiisa o dhanna waa ilaashadaa oo maanta caawa haddii dhaxani dhacayso odhan maysid lugahaasi waa meel xunoo waa xaarqaade dhaxantay ha iskaga dhacday iyaga madaxa iyo mijaha duubaysa haddii meeli ay ku xanuunayso odhan maysid meeshaasi marka horeba naf may lahayn oo laangaab bay ahayd mar haddii intii laandheera ahayd ay ii dulqabto iga daa odhan maysid isku sibaad jidhkaagii aad u ilaalinaysa isku sibaad waxa weeyaan ugu turaysa meel jidhkaaga ka mida in la caayo ma ogolin nin hadduu ku idhaahdo qadaadkaagaas wuu fool xun yahay yani inuu ku wada caayo bay ka dhigan tahay wax kale iska dhaafa hadduu ku dhaha harhkaagaa fool xun oo qalqallooca ama raadkaaga ayaa fool xun arrinta noocaasa waad dhibsanaysa oo waad ka xumaanaysa sidaasi ayaa dadka muuminiintaah ay ka dhigan yihiin waa xubin qura jidh qura bay ka dhigan yihiin haddii xubin ka midii ay xanuunsato qofka bani aadamka waxaynu ogsoonnahay haddii meel ka midii ay xanuunayso inta kale jidhkuna waa la soo jeedaysaa waana la xanuunsanaysaa haddii waxa weeyaan gaws uu ku xanuunayo dee seexan maysa xubnaha kale odhan maayaan gawsku ha iska xanuuneen annagu waanu iska seexanayna waa isu damqanayaan muuminiintu waa sidaasoo kale ayuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi awgeed ayaa islaamku dhismahaas iyo jidhka noocaas wax allaale iyo waxaa furfuraaya baabiinaya ayuu islaamku uu la dagaalamay oo ay ka mid tahay qabyaaladda aynu ka hadlaynaa aws iyo khasraj waxay laba qabiilo oo walaalaa oo reer madiina ah oo labada qabiile markii dambe alansaar laysu yidhi muddo dheer boqol iyo labaatan sannadood bay dagaalamayeen dagaalkii bucaas la odhan jira oo kii u daraaye oo meel madiine laba mayl u jirta ka dhacay wuxuu dhacay intaas rasuulku madiine iman shan sannadood ka hor waxaa dagaalkaa ku go-ay madaxweyntoodii iyo odayaashoodii iyo haldoorkoodiiba xataa ku baaba'ay raggii ka dhaqaaqayay ilaahay baa islaamka ugu nicmeeyey oo islaamka ku heshiisiiyey oo jasad qura dhammaantoodba ka dhigay waxay dooneen munaafiqiinta qaarkood markay arkeen maanta siday isu jecel yihiin iyo wanaagga ka dhaxeeya iyo qabyaaladii dhex ooli jirtay see meesha uga baxday inay arrintaasi soo nooleeyaan caamilu hadmin weeye qabyaaladu sidaynu tilmaami doona waa madaraq iyo dubbe wax lagu dumin karo inay kaa isticmaalaan bay dooneen taas ayay xusuusiyeen ilaa arrintu ay gaadhayba yacnaa heer laga baqay in laysku kaco dee laba dagaalamo ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka muuminiinta qur-aan samada uu ka soo dejiyey kula hadlay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي وحي يجيها وصولنا جاهليتي هي قبيالتي عصبيتي إلهي بيدن كدوي كتاب كان إلهي بيدن كدوي قبصة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنا قبيالتي أنا إذن كالجيل وأنا إذن كالكحين وأنا إذن كالجيل waxaad xusuusataa nicmada ilahay midnimadan iyo walaaltinimadan iyo cadow baad isu ahaydeen bu ilaahay nicmadiisa oo islaamnimada ah ayaad walaalo ku noqoteen markaa taas sidii aad walaalo ugu ahaydeen walaalo ugu ahaada waa wixii furfuraayo midnimadooda oo qabyaalada ah ayuu ilaahay subxana wa tacaala sidaasi uu ugala dagaalamay maanta waxaynu aragnaa yanaa mujtamaceenna iyo bulshadeenna qabyaaladdu waxay ahayd dhuxul dambasuwan bay ahayd dabeetana dambaskii baa laga afuufay dhuxushaasi shaqadeedii bay qabtay ay ka mid tahay arrinta aynu tilmaanaa burbur dada ku yimaada yanaa qaliil qaliil jilib jilib inay sii dhaabto waxay gaadhay waxa weeyaan qabaa'ilkii isugu dhowaa xagga abtisiinta marka laga xataa inay kala tagaan heerkaasi ayay gaadhay ayay dadka qabyaaladdu ay gaadhsiisay waxaa markaa nooleeyay wuxuu doonaya ummadda waxbaa nooleeya oo maanta dimuqraadiyadda iyo intixaabaadkii waxaana nooleeyey laakiin qudurka noocaasa ayaa bulshadii ay ku keentay maanta oo inaan markaa laysu bixin oon laysu ciirsan oo dadku ay kala dhaqaaqaan bay sabab u noqotay waxaana laga yaabaa haddii saa lagu sii wado iminkana wax ka midii waa dhaceene in xataa dadku magtii ilaahay uu ku waajibiyey inay wada bixiyaan inay wada bixin waayaan oo nusradii waajibka ahayd meesha ay ka baxay walihaadaaba maadaama qabyaaladdu ay tahay mid kala furfuraysa bulshada islaamka ayaa kufaartu waxay ka dhigeen arrin ay isticmaalaan oo u isticmaalaan kala furfurka dadka muslimiinta ah oo qofkii muslimkaaba waxaa loo yeelay hawiye kale ayaa loo yeelay oo waxaa qofkii la yidhi adigu waxaa tahay ibnu lbaled alfulani maxaa kaa galay hebel waddankaasu ka soo jeeda adiguna waxaa tahay nin waddankan u dhashay waxaa saasooiyaad aduu carab baa tahay adiguna turki baa tahay أدوك كردي بقى طهي أدوك فارسي بقى وكلهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تسأل وكلا كحي مركزة علا الله نحدقي إن بدنا مسلمين تكمدي آني سويدين ميلا يكتم حتى ماها علاد كسليسا دين وعلاد كسليسا قبيالة يا قومية يا وطنية يا وحلمدة واحد على نينكي مسلم كاها in xigtadiisii laga dhigay kuwa gaalo ah maadaama ay isku qolan yihiin oo taa laga dhaadhiciyey oo haddii nin muslima iyo nin gaala oo isagaa isku waddan yihiin maanta ay isqabtaan ka gaalkaabuu xaggiisa ka soo jeesanaya waayo kaasay isku waddan yihiin wakadalika alqawmiya waxaa laga dhaadhiciyey ninka xigtadiisi inuu yahay ninka ay isku qolada yihiinun ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo waxaa meesha laga saaray alwalaa lilislaam yacnaa qofku xidhiidhintu wax ku xidhiidhin lahaa islaamnimada ayaa meesha laga saaray markaasaa muslimiinta waxaa ku dhacay burburka aad arkaysaan waxaana ku dhaboobay fashalkii ilaahay uu sheegay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum way iskhilaafeen oo way ismaandhaafeen bisababi hadihi alcasabiyaati aljaahiliya ama wadan ha noqoto ama qabiil ama midab ama jinsi taas ayaa muslimiinta quluubtoodii kala dishay dabeetana fashal baa ku dhaco awoodoodii baa meesha ka baxay waxay noqdeen kuwo laga dhigay sidii saddexdii dibiye sheekada lagu sheegay ee dibigii u dambeeyey uu yidhi ukiltu yowma ukila athawru alabyad saasaa loo kala geeyey markii hore deetana mid mid ayaa muslimiintii loo qabanaya marka wadan la weeraro ama la baabiinayo kuwa kale waxay leeyihin maxay naga naga galay dee waa labadaa wadan baa islaynaya maaha islaam iyo gaala ayaa islaynaya ama gaala muslimiin duuliyeen ama ku duulka taasi meesha waa ka baxda waayo caamilkan qabyaaladda ama wadaniyaa noqoto ama shirkiin iyo reernimo mid ku dhisanaa noqoto ama midab ama jinsi ayaa shaqadiisii qabsaday waxaa dhibaatooyinkeeda ka mid ah qabyaalad dadka waxay dhex dhigtaa oy beertaa isnacay cadaawad iyo isnacayb dadkii ilaahay uu ku waajibiyey inay isjeclaadaan oo islaamnimada iyo iimaanka ay isku jeclaadaan oo ilaahay daraaddii ay isu jeclaadaan ayay nacayb iyo cadaawad qabyaaladdu ay dhex dhigaysa ilaahay muslimiinta wuxuu ku waajibiyey inay iimaanka iyo islaamnimada ay isku jeclaadaan markaasaa ilahay wuxuu nooga warramay qaybteedii hore asxaaba ridwaanullahi calayhim inay taa isku jeclaayeen والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلهي وحو كورمي مهاجرين تفضلت والوح كمدا مركا صوحوا تلماما كوي دقنا المدينة إيمان كان لازمي انتان قولة عصي مدينة وبسوا هجرون بها إذا سيطلوا تعالين الشعليين كوا مسلمين تعالي حق ودوسوق حيكو شعليين إسلام لما يكو شعليين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وحوالي وحواناك أي هلان ولا لو ذا مهاجرين تأي كالقلديهين كحمان ما يحب oo xasad kuma jiro xiqdi kuma jiro waayo qabyaaladii waxaa dhali lahayd baa meesha ka baxay oo waxaa la isku soo dhawaysanaya baa wuxuu noqday alislaamu waliimaan hadday horumar muhaajiriintu gaadhaan ka xumaan maayaan haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaano ka xumaan maayaan hadday aayado qur-aani ku soo degaan ka xumaan maayaan haddii xoolo la siiyo ka xumaan maayaan kuwa iimaanku quluubtooda si fiican u diido walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu mar kale ilah wuxu uhi in aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ولبدي قولي أوا وينا المجتمع إسلام كوكاكومنا المهاجرين يا الأنصار وحيسوين حكتو ويستعليين حق بي اسوه لنيا الظلم أيه اسكد عنيا ضدك أيه اسكحيا ويسكد ويهين muslimiinta kale inay ka dambayseen waxa waajibku inay sifadooda taas u noqoto ilaa muslimiinta sifadooda taa ay noqotona horumar gaadhi maayaan cadowna inay ka reeyaan oy ka adkaadaan ama ay iska difaacaan oo xataa dumarkooda iyo maxastooda ay ilaashadaan u suurtogeli mayso waayo sifaadkaasi waa sifaadkii nasriga iyo guusha iyo horumarka muslimiintu ay ku gaadhi lahaayeen inta sifaadkaa loo jiro ayaa loo jiraa horumar dadka ay waajib ku tahay inay taa noqoto ayaa qabyaaladu cadaawad ay dhex dhigaysa oo ninkiibaa colaadinaya qabiil muxuu colaadinaya maxay sameeyeen qabiilkaas ma kufaar baa oo ilaahay bay ka kufriyeen ma ilaahay bay caasiyeenoo macsiyoodu ku nacay ma bidac bay la yimaadeenoo diinta ilaahay ku soo dareen waa inay reer hebel yihiin oo ay kala qolo yihiin bas ayuu ku colaadinaya dadkii baa quluubtoodii lagu cabaynayaa nacay yacnaa qabiil kale la necbaysiinayo sida dee laga yaabo inay meel sokaba isugu imanayaan yacnaa waa midhaha xunxun ee qabyaaladdu ay ay dhalayso labadii saaxiib weligoodba ahaa ayaa qabyaaladi kala kaxaynaysa labadii jaarka ahaa ayaa nacayb dhex maraya yacnaa qabyaaladda qaabkaa loo isticmaalayo awgeed waxay sababtaa qabyaaladu dulmigu dadka inuu ku dhex faafo iyo xadgudubku waayo iyadaaba sidaa ka dhiganba iyadaaba dulmiga marka horeba iyo xadgudub oo qofka qabyaaladka ku dhaqmaya waa qof dulmi sameeyey oo arrinta meesheedii meelaan ahayn ila dulmiga xaqiiqadiisu waa taas oo halkuu wax ku qiimayn lahaa islaam iyo iimaan iyo sifaadka wanaagsan iyo alacmaalu saalixa dadka uu kusoo kala dhawaysan lahaa miisaankaa saxda wax ku miisaami lahaa ayuu wax ku miisaamayaa yaa reer hebela baqiyo xadgudub bay ku dhisan tahay qabyaaladdu waxay ku dhisan tahay tilka alqaacida aljaahiliya unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u hiili mar walba garabkiisa yaanu kaa waayin ama ha gardaraado isagu ama ha laga gardaraado qabiilkaaga marnaba ha ka hadhin ana min ghuzaya in hawat ghuzayatu hawaytu anuu waxaan ka mid ahay qabiilada ghuzaye la ydhaha buri shaacirkaas hadday iyagu lumaan ay khaldamaan iyagaan meel la maraya haddii iyagu ay waddada saxdaa cagta saaraanna dee reerka iyaga tolkay ka hadhi maayo soomaalida waxaad moodaa qaacidadaasi mid u eeg waaqicooda ay ku cabirayaan inay ku qawleen oo ay ku dhawaaqeen soomaalida boqol fiqii tolkii kama janno tago yacnii inta kaleba soo dhaaf war allaha isaga soo dhaaf wadaadkii bay soo gaadhay wadaadku tolkii kama janno tago macnaheedu waa maxay yani haddii ay waddada naarta maraan naar ay galaan isagu xagga kale u kici maayo reerkoodu raacaya wadaadku maanta taasi sooma taagna in badan wadaadadii ka midii saasay noqdeen xataa haddaan wax kala la samayn dee xanta iyo cayda qabaa'ilka lacaaya iyo reer hebel nahay waana la dhacay iyo reer hebel baana dhacay iyo yani waa waa layska wada wadaa maqaaxiyaa iyo meelahaasi la fadhiyo ma kala laha wadaad iyo qof kale ma kala laha ilaa man asama allah in ilaahi subxana wa tacaala uu ilaaliyo mooyaane marka taa jaahiliyada ku dhaqmi jirtay ayaa soomaalida laftooduna ay sheegeen inay iyaga laftooduna ay ku dhaqmaan iyagaa kuwooda haldoorkaahi inay ku dhaqmaan bay waxa weyaan ay tilmaameen taasi maxay sabab u noqonaysaa mar haddii dadku ay isqaban waayaan oo ay dhinac isu raacaan oo kooda gar daran ay qaban waayaan oo kooda khaldan ay khalada ka joojin waayaan oo kooda meel daran u kaca ay ka hadhi waayaan waxaa dhacaysa dadku inay dulmi ay ku dhacaan iyo xadgudub cid kale ay ku xadgudbayaan haddii qabiilada laga waayo mid yidhaahdo ood ilaahay ka baqdo dadka ha dulmiina oo qabiiladaada caayaysaan iska daaya ama aada ku duulaysaane xoolahooda aada dhacaysaan dadkoodana aada laynaysaan arrintaasi waxay sabab u noqonaysaa dadka inay dulmi ay ku dhacaan dulmiguna waa nociibaday mid gacantaa lagu galaa mid xataa qalbiga ayaa lagu galaa oo nacayb aan ilaahay daraaay diin aan ku salaysnayn haddaad dad u qaado nasabkooda iyo abtirsiintooda awgeed waxay noqonaysaa inaad dulmiday oo dulmi qalbigaagu uu galay weeye dulmiga carabka ayaa lagu galaa oo xanta iyo isku dirka iyo aflagaadada iyo liidista xaqiraada iyo kibirka iyo kullu hada waa min aulm waana dulmi qofka carabkiisa uu galay gacantaa lagu galaa lugtaa lagu galaa intaba qabyaaladu sababay qabyaaladu waxay kor u qaadaa kuwa ilaahay hoos u dhigay bisababi alcasabiya aljaahiliya waxaanay hoos dhigtaa kuwa ilaahay kor u qaaday waayo waxay wax ku qiimaynaysaa wax ku miisaamayso ayaan ahayn miisaankii sharciga ahaa ina akramakum cinda allahi atqaakum qabyaaladu kuma shaqayso waxay ku shaqaysaa ninkaasi waa reer hebel mar hadduu ninkaasi reer hebel yahay waa nin raga oo geesi ah hadduu doono ha noqdo kafir hadduu doono ha noqdo ninkaasi mid caasi oo taariku salaada salaada aan tukan wax kala daayo ha noqdo shaaribu khamrin saariqun liamwaali nnaas mid khamriga cabba oo xoolaha dadka xada kuwa guud iyo kuwa gaaraba mar hadduu reer hebel ka mid yahay waxaad arkaysaa iyadoo la ammaanayo ninku marhasaanasaiga ka tirsanayn ha noqdo atqa naas dadka ka ugu alla ka cabsi badan ugu istiqaamiyo kaasnaan badan waxaad arkaysaa iyadoo la liidayo hoos loo dhigayo waayo miisaankii sharciga ahaa ayaa meesha uuliyay haddii ay noqoto xataa doorasho qofka marka mas-uuliyad iyo mansib loo dooranayo ag maxaa lagu xula oo lagu doorta qabiilo kasta waxaa laga yaabaa inay nin soo sharaxeen oo dhowr nin intay qabiilka iska soo sharaxeen inay odayaasha intay fariisteen ay yidhaahdeen waar hebel ha loo daayo ama ha la maqla ama yaama la maqli markaa xulidu xagga qabaa'ilka iyo odayaasha marka la eego yacnaa siday uga timi oo soo xuleen dadkan laftooda wax dooranayaana dee dad isu soo sharaxay bay ayay kala xulanayaan gaaladu axzaab bay leeyihin oo doorashooyin bay galaan waxay wax ku doortaan qabiil maaha oo badankoodu nasabba ma lahaba waxa qabiil u ah qofku xisbiga uu ku jiro waxay iyagoo ilaashadaan maslaxadooda adduunka ilasisakuma loo waa kufaare waana calmaaniyiin badankoodu xataa nasraaniyadii mansuukha ahayd aan ku camalfalahayn waxay eegtaan masaalixda kuma ayaa aqoon leh kuma ammaano lagu yaqaana kuma acmaasha xune fawaaxishta xataa iyagu inay sameeyaan baa laga yaaba lakiin ad idhaha maalin buu ayuu gabadh si xun u taabtay ama laydhaa wuu sineeyey ama isagoo khamri cabsan oo dhacdhacaya suuqaa la arkay ma doortaan waayo waxay ogsooyinkaasi inaanu dantooda adduunyo masaalixdooda aanu gaarsan inagu taana kuma dhaqanno sifaadkii islaamku wax ku doorta uu yidhina waxba laguma doorto wax wax lagu doorta waa maxay yacnaa ka ugu dhow waxa laga yaabaa ee qabiilkooda ka leexdaa inuu wax ku doorto qofka maslaxad iyo dan gaaro isagu uu ka leeyahay inta kalena waxay ku dooranayaan iyagoon eeginba qofkaasi oo aan saarin miisaanka sharciga ah oo sifaadkiisa aan ka fiirsan waxa wax lagu doortaa ninkaasi waa reer hebel waxaan sameeyey waxooga istibyaana daraaso yaroo kooban laba maalmood maalin aan u baxay hargeysa barigeeda dadka magaalooyinka jooga ee afmiishaarada ah waxba maa weydiin laakiin dadka reer miigaba waxaan ku idhi labada maalmood badadaan la kulmay oo beeraleya ya ma doorashadiina ku riday haa yaad ku riday kelmad qura oo isku mida ayay ku jawaabeen waaxid bari buu ka xigaa hargeysa midna galbeed buu ka xigaa waxaan ugu riday mid wuxuu yihi gabadh iyo nin reerkayga weliba jirka hoose ayuu sheegay wuxuu yidhi waxaan ugu riday nin reerkayga dabeetana waxaan ku reerkiina ma waxaad uga jeedaa reer reer hebel waa kuwe soo ti beri hore soo kuwi kala dhaqaaqay jiliba hore ii sheegay kaasaan ugu riday way kaas ku dooran ninkaa reerkiisa maxaan ku doortay waxaan ku doortay yaa la odhanin reer hebel kuway soo saari waayeen waa lagaa wax kale wax ku ikhtiyaaray haba yaraatee waa markay doorasho noqoto maxay ahayd in wax lagu doorto ina khayra man istaxjarta alqawiyyu alcasiiz waa gabadha ayaa dadka ama bulshada dhan ka caqli badnayd aabaheed bay la hadashay markii ay aragtay nebi muuse ammaanadiis iyo kowrsoonidiis iyo hawlkarnimadiis iyo siduu xoolihii ugu waraabiyey waxay tidhi yaa abas ista'jiru aabbo ninkan shaqaale ka dhiga waayo maxaad ninkan ku dooratay ina khayra man ista'jarata alqawiyu lamiin mid aad shaqaale ka dhigatood kiraysato waxaa ugu wanaagsan mid qawiya awoodduna waa laba nooc mid waa awood xagga cilmiga shaqada ayaa hawshaasi cilmi iyo aqoon ay u baahan tahay midna waa awood xagga jirka haddii arrintaasi xoog iyo riixis ay u baahan tahay waa ka qawiga amiinkana aaminkana ah si daacadnimaa u qabanaya camalka oo lagu aamini karo aan khiyaamayn ahayn laa yakuunu nnaas culamaa lislaamna markay ka waramayaan qofka mas-uuliyad iyo mansib loo dhiibayo waxaa lagu doonay labadaas sifuun bay sheegaan alquwatu walamana ka labadaa laga helo ayay tahay in loo dhiibo laakiin labadaa midaan lahayn in loo dhiibo maanta labadaas lahaa cidima eegayso waxaa la eegayaa mid laga yaabo labadaa midnaba inaan lahayn bal dad fara badani waxaabay eeganayaan kuwaan ammaanada lahayn waxaa ninkaasi bal waa gacantii godayo meesha hadhow marka loo dhiibo waxbay noo dhiibi maayo marka ninkaa hebel baa gacan furane ninkaasi doorta wuxuu ku gacan furayana waa xoolihii ummadda wey marka khiyaano ayaa heshiis ay kula yihiin fi lxaqiiqa sidaasi ayaa qabyaaladda dad hooseeya xagga sare ay geenaysa dad sarreeyana hoos ay ugeynaysa kii aaminka ahaa ayaa qabyaaladda awgeed dadka dhexdooda khaain oo kala soo baxaya aa waxba loo dhiibinaya kii khaainkaana wuxuu u ekaanayaa mid aamina sida wax loogu dhiibanaya markaas beenaalihii baa noqonaya mid run badan markaad aragto sida loo dhegaystayo la rumaysanayo kii runta yaqaanayna beenaaluu noqonaya markaad aragto sidaan waxba looga hoos qaadahayn oo warkiisaba aan loo maqlahayn waxbana aan loogu dhisahayn oan loogu binaynahayn wahaakadaa kii faasiqa ahaabaa saalix u muuqanaya markaad aragto sida loo ammaanayo loo koolkoolinayo sida loo dooranayo sida wax loogu dhiibanayo arrinta noocaasina ummadda ayay kuwaan tahay oo ummadda intii sarraysay marka hoosta la mariyo intii hoosarraysay ummad xeebeed baanaba masaalixdeeda iyo janaheediiba ay lumaan siaanu tilmaami doono waxaa ka mid ah qabyaaladda raadkeeda xun waxay lumataa alqabaa'il alcaalam guud ummaddu ay leedahay waayo horumar ku gaadhaa isfaham iyo quluub midaysan iyo iskaashi ayaa horumar adduunyo lagu gaadhaa haddii kaasi la waayo dadku aan isfahamsanayn mid wuxuu dhisay buu kii kala duminayaa haddaan la iskaashanahayn awooddii baan la isu geynahayn oo wax la qaban kari lahaa ayaa meesha ka maqnaanaya qabyaaladuna waxay sababaysaa isfaham la-aan reer hebel wixii hore ay u sameeyeen innagu aynu baabi'ino si aanu magacyaga uga hadhin reer hebel hawsha ayaynaan la qabanin iyagaa magac ku helayo maanta watee innagu aynu ka fadhiisanay mid kaleynu samayn doonaa innagu magacaynu ku helno sidaasi ayaa qabyaaladdu ay odhanaysaa manaasibkii iyo mas-uuliyaadkii guud ee dadka mas-uulka ka ahi ummadda masaalixdeeda iyo danteeda iyo horumarinteeda ay ka shaqayn lahaayeen ayaa qabyaaladda awgeed waxaa ku soo baxaya ama loo dhiibayaa dadaan lahayn awood karti iyo ammaano midnaba aan lahayn markaasaa dantii iyo maslaxadii guud ee ummaddu ay dayacmaysaa meesha ay ka baxaysa ma eegta qabyaaladdu yaa ummadda dan u ah oo maslaxad ay ugu jirtaa yaa horumar sabab ugu noqon karaa yaa ummadda waxeeda lagu aamini karaa waxay eegtaa qabyaaladdu yaa reer hebela imise reer hebel usoo baxay ayaa maanta la isweydiinaya weli ma aragtaa cid ka sheekeynaysa oo leh abanadan soo baxay sifaadkooda ka warrama imisaa nin ammaano lagu yaqaano soo baxay imisaa aan ammaano lahayn oo khaa'iniin oon iska ilaalin waaba salaadda ma tukadaan mise taariku salaad baa ayaa nimanka ku dhex jira runtooda ka warrama rag run lagu yaqaano inay soo beenaalayaan ee maanta isweydiinaysaa ma reer hebella saddex baa usoo baxay reer hebella mid baa usoo baxay reer hebella way dhaceen ayaa meel walba lagaga sheekaynaya ummadda noocaas sida horumar gaari karta horumarka la doonayo haddii dadka ummadda gaadhsiin lahaaba aan sifaadkii wanaagsanaa lagu soo xulanahayn yani ummaddu horumar siday u gaari kartaa almasaalix alcaama ayaa qabyaaladdu waxa weyan ay dayacdaa walihada mujtamacii islaamkaa markuu noqday mujtamac isku qalbiya meel u wada jeeda qabyaaladan ka shaqaynaya wax walba wada qabanaya waxay horumar bay gaadheen magaalada madiina bal ka waran ayaa dhinaca buuruu ka dhigaan mayo dhinaca kaloo dhan waxaa lagaga soo wareejiyey may oran may odhan muhaajiriin ansaari waa magaaladiini iyo dee shaqeeya idinku ama ugu yaraan shaqada naga badsada iyagu kamay fadhiisan ansaar iyo muhaajiriinba waa la wada shaqaynaya markii masaajidka la dhisayo saasoo kale waxaa kudhagoodu u ahaa lain qacadnaa wاnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu almudallilu haddaanu fadhiisano nebiga oo shaqaynaya kaasi waa camal sababu noqonaya waddada saxda inaanu ka midno wakadalika naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqiina abada annagu waxaan nahay kuwii nebi maxamed ballanka kula galay jihaad inta aanu nool nahay markaasaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam duco uu ku dhiiri gelinayay allahuma aslix alansaara walmuhaajiriin sida bukhaari saxiixa uu ku wareegay kitaab manaaqib asaxaaba ilaahay oo wanaaji oo toosi ansaar iyo muhaajiriin marna rasuulku dembi dhaaf uu ugu ducaynayey haddii qabyaalad mujtamacaasi uu ku shaqaynayo horumarkaasi ma gaadheen yacnaa oo mujtamaca awooddiisa ayaa kala biiqbiiqi lahayd oo kala furfurmi lahayd laakiin walaaltinimo iimaaniya iyo isku xidhnaansho islaamku uu sabab u noqday ayaa horumarka noocaasa mujtamacaasi ay ku gaadheen oo wixii la qabanayo dan guuda si wada jiraba wax weeyaan loo qabanaya laakiin haddii qabiil waliba dantiisa gaarka uu ka dhex eego waxa la qabanayo ama qof waliba ummadaasi horumar gaari mayso masaalixdeeda danaheeda guudna waa dayacmayaan qabyaaladdu waxay ka mid tahay asbaabaha ugu waaweyne keena waxyaabaha ilaahay xurmada u yeele uu ilaaliyey islaamkuna uu soo degayba ilaalintooda iyo dhowritaankooda in meel lagaga dhaco waxay sabab u noqotaa qabyaaladdu in dhiig la daadiyo inagu dagaallo fara badan ragga dhalinyartahay dagaallo fara badan oo qabiil ku salaysan waxweynu ka soo gaadhin laakiin maynaan soo gaadhin kuwa laga sheekeeyo laakiin bal dadka waaweyn warayso waxaabad soconaysaa dadka imikaaba loogu qaatayba markay noqoto dagaalada qabyaaladda ku salaysan yacnaa reeruhu si ay isu leyn jireen mararka qaarkood ay dhici jirtay laba reer inay yidhaahdaan waxba yaana iskaga keen hadhine xeraynoo ooda tare xeraynta la ooso ood weyna lagu soo jiido xerada haye isula baxa warma iyo midiya halka ayaa ka baxaya ka nool halkaa ka baxaya waa kuma deedhiig qulqulaaya dhiigga maxaa lagu xaraasana magaala dadka lalaynaya ee meesha lagu xaraysa soo dad muslimiina maaha waa qabyaalo waa inay reer kani wuxuu ka yani waa reer reer hadana nacayb iyo colaad ayaa oo dhan waxay ku salaysnaayeen badyaale dhiig waxaa la daadinayana wuxuu ahaa dhiig islaam u ah dhiigga islaamkana ilaah ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacbada isagoo ag jooga uu yidhi wallaahi qadarkaagu kacbada iyo karaamadaada iyo sharaftaadu ilaahay agtiisa aad bay u weyn laakiin qofka muuminka ah ayaa kaa qadar iyo xurmo badan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa laqatlu imri'in muuminin ahwanu cala allahi لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مؤمن الدنيا دنيا إلى بارو كذلك المؤمنين تالا قد إحصاره ayaa ilaahay agtiisa ka fudud qof muumina in la dilo kaasi ayaa qabyaaladu qofka qofkaasi ayaa qabyaaladu dhiiggiisa ay xalaalaynaysa oo ay banaynaysa loo dilaya qofkaas waa reebi alqatlu bilhawiya qolama taa ay reebaysabiya uu sameeye ma jirto waxaa lagu dilaya kownuhu min ahli fulaan inuu reer hebel ka mid yahay baa lagu dilaya wahaakada waxaa qabyaaladu ay banaysaa nahbu amwaali nnaas dadka xoolahooda in la boobo qasbi in lagu sameeyo la dhaco ayaa qabyaaladu ay banaysaa oo geela sida loo kala dhici jiray taariikhda soomaalida marka la eego waa mid macluum ninka xoolihiisa la kaxaysanaya maxaa xoolihiisa loo kaxaysanaya waa inuu reer hebel uu ka mid yahay kan kaxaysanayaana reer kale uu ka mid yahay intaas ayaa xoolihiisa lagu xalaashaday oo weliba loo arkaayey yacnaa dadka sidaas samaynayey umay arkahayn inayin dad xaaraan samaynaya waxay u samaynayeen sida xalaasha oo kale ee ficilada noocaas u samaynayeen ilaa iminka ayay jirtaa waad maqlaysaa yacnaa gaari reer hebelleeyin baa meel heblaayo lagu qabsadayoo gawaadhidii qolada qabsatay qabiilka ayaa halkan lagu qabsaday nin reer hebelaa la dilayoo nin reer hebelaa loo dilay ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل بقول الله إنه كان منصورا يعني مرك قفل الدلو إلا يرعضو يا رير هبل قفك أغدقما ومن أمور الجاهلية هي كمتها إسلام كل دقال لنا شو كساري قفك حق الله يقفك قفك سدلي سيدا ولكعه الدلي إنه كساسته لكن قفك لا يطلع والظلم ويتعدي wakadalika dhaca xoolaha markay noqoto kii xoolahaaga qaatay yani xoolahaagii u doono laakiin xoolo dad kale ay leeyihiin in ninkaasi qaadashadiisu ay ku xalaalayso maadaama ay isku reer yihiin hada min umuuri jaahiliya acraadda cirdiga iyo dadka dhegtooda iyo sharaftoodu waa waxyaabaha islaamku aadka u ilaaliyay arrimo fara badanna waa la mamnuuco shareecada islaamku way mamnuuco iyadoo la ilaalinayo dadka muslimiinta sharaftooda iyo cirdigooda iyadoo la dhowrayo qabyaaladu cirdigaana waa banaysaa oo dadku inay iscaayaan oo isxaqiraan oo ay isu faanaan oo qaarkood kibir ay muujiyaan iyo iska sarraysiin kuwo kale ay iska sarraysiinayaan ayay sabab u noqotaa waxay sabab u noqotaa xan dadku inay isxantaan oo reer dhan ayuu qofku xamanaya fiihim asaalix waalix mid xun iyo mid wanaagsaniba waa ku jira laakiin isagu iyagoo ka maqan intuu iska eeg hadduu doon u weydiinaya wuxuu odhanaya reer hebel maya cidi nagala joogtaa maya markaasuu ku miisaya reerkii oo dhan sogan kala qaadqaado cayda hadalkeedaba daa oo qabiil dhan oo isku raran fiihim awliyaa llah wa fiihim asaalixuun wa fiihim alakhyaar wa fiihim alculamaa qabiilka waxaa ku jira dad awliye ilaahaya dad saalixiina dad akhyaara dad ahlulcilmi ah oo waxyaabaha xunxun waxa weeyaan ka fog kasaa qabiiladii oo isku duuduuban buu caayaya oo reer hebel waa sidaa reer hebel waxaasay yaqaanin reer hebel waxaasay ku sifaysan yihin qabiil dhan buu caayaya rag iyo dumar aad baa maalmahan waxa weeyaan doorashada ka dambeeyey arrinta noocaasa aynuu maqlayn dad shaarica mariyo qabiilo dhan waxa weeyaan caayaya oo cid waliba ay ku jirto qofka qof quracaaya ayaa laga yaabaa haddaanu ka xalaashan inuu yowma alqiyaama yimaado isagoo muflisa soo maa oo xasanaadkiisii la siiyey dad qofkii u caayay haddii xasanaadka ay dhammaadeenna qofkaa dembigiisi dusha laga saaray bal ninkii qabiilo dhanoo laga yaabo inay tahay boqol kun oo qof caayay ka waran ma xasanaad baa ku hadheed malaynaysaa kaa hadduu arrintaa la dhinto sayi-aad iyo xumaane intee leeg baa dhabarka loo saaraya ila marka xasanaadkiisu dhammaadaan xumaanahoodaa lasoo qaadaya dusha laga saaraya soo ma boqol kunoo qof buu cay amba konton kunoo qof reer waxa weeyaan ka kooban dembi intee leeg buu dhabarka kaasi uu ku qaadaya dembi aad iyo aad u weyn walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa uu ka digay ui ina min afra alfira an yaqdaxa ashaaciru fi lqabiilati biasriha been iyo dembi waxa u weyn ninka gabayaagii had iyo jeer arrintaa waxaa ku dheereeya gabayaaga waxaa arkaysaa nin reer dhan waxa weeyaan u gabiyey oo caayay qofka aan gabayaa ahaynee hadal markaa aan tix ahayn ku caaya isaguna waa la mid waxaa ka mida buu rasuulku dembiyada u waaweyne u xun inuu qabiilo dhan ninka gabayaagi u caayo oo waxuu ka sheego ka gacan gabayaagahayna sidaan tilmaamay waa la mid weeyaan arrintaasi aad bay inoogu badan tahay ilaahay ha laga baqdo oo arrinta noocaasaa la yska daayo oo qofka yaanay caatifadan iyo casabiyadan qabyaaleeda ku jirtaa yaanay xuduudda ilaahay dhaafinin yani waxa uu wax ku qiimeynayaan ayaa noqon reer hebeloo u muuqda oo tashafi iyo argoos cadaawad iyo colaad qabyaaleedoo u qaba awgeed yaanay ku kalifin dembiga intaa lega aynu tilmaanay qofku dhabarka inuu rido qabyaaladu mar haddii ay dhiiggii daadinayso oo maalkii ay dhacayso dadka cirdigood iyo sharaftooda meel ay kaga dhacayso oo dadkii qabyaalad awgeed bay isu caayeen qof dhan waxaad arkaysaa lagu caayo inuu reer hebel ka mid yahay miyuu inagu jiraa qof doortay reerka uu ka mid yahay oo inta qaa'ima min asxaabi qabaa'il loo soo bandhigay liis magacyada qabaa'ilku ay ku qorayin la yidhi aduu ka dooro oo dabeetana doortay oo yidhi anigu khalaas reer hebelkaasaan doortay inaguma jiro sida aynaanu dooran midabka iyo jirhkeenna iyo labnimada iyo dhadignimada iyo dee reerahan aynu ka soo jeednana maynaan dooran walihaada qofku waxaanu isagu dooran dee laguma cayi karo sifaatu fardiya baa la idhaha qofka lagumana ammaano oo ammaan kuma mutaysto lagumana caayo qofka waayo wax ikhtiyaarkiisa ku yimi maba ahaba in lagu caayaano waa caqli daro isla markaa waa jahli arrinta noocaas mar hadday qabyaaladu saddexdaaba ay dhaawacayso walaa shaka dadkana diintoodana waa dhaawacaysa oo qofka waxa weeyaan qabyaalo dadka ku colaadinaya ama ku nacaya ama ku caaya ama dhiigoodii ku xalaashanaya ama maalkoodii iyo sharaftoodii laa shaka inay diintiisu dhaawacantay oo iimaankiisu waxa weeyaan uu daciifay oo darajooyin hoos uu u dhacay qofka caqligiisana waxbay yeelaysa marka dambe qofku hadduu iska dayn waayo hadalhaynteeda wuu ku waalan doonaa waxaa dhici doonta qofku inuu ku waasho marka dambe oo caqligiisana uu ku waayo waynu maqallaa ninka hebelna reer hebel buu ku khafiifay dad waalwaalo reera un caayo samad arag markooda hore ay miyirka qabeen ayaa arrinta noocaasi ay ku fara badnayd deetana markii ay waashay caqligii ilaahay ka qaadayna waabaa dhici kartaaba in sababta waalioo taa ay ahayd wixii markii ay miyirka qabeen qalbigooda ku badnaa ee ku xoogga weynaa ayuunbuu carabkoodu soo dallacayaa inta ay daldalayaan isagoo waalan buu reera unu caaya markaa diintii iyo caqligii iyo dhiiggii naftii iyo maalkii iyo cirdigii shantii ay shareecada islaamku ilaalinaysay ay u timiba ilaalintooda shantiiba baashu waxbay yeelaysaa waxay duminaysaa qawaaciddii xoogga badnayd iyo seeskii adkaa ee islaamku uu ku dhisay mujtamaca islaamiga ah walihaada baa rasuulku yihi almuslimu akhu lmuslim muslim waa muslim walaalkii maxay ku walaaloobeen islaamnimada لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا مسلم ومسلم ولالك ولهذا مرض ولالك الظلمي ماي أفي أدن منك الظلمي ماي مرض ولالك وياهي هو جنة ونصرين الحق هو نصرين يا هدي وقردر يا وقبر يا وتوهيل انتيس هدي لقى قردر يا هنا قردر كحلي انت أوديس حقري ماي وابو ولالكي وقف ولالكي حقرا أرك حقري ولبا النص بيا بترسلينكو حقرا رسولك عليه الصلاة والسلام حري من أش... آه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم شر كلام هدانة سمين لهاي وحا شر كوقف لك ميزانك حمان تاضع عليسي يوم القيامة إن ولالك مسلمك عاد حقرته تاساك وقف لك هدان قبيلة حقرته محادو ملاينسا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلم كستا مسلم ككله وحرام كا ديقيسة يا مال كيسة يا عرض كيسة وحي صاموا نقطة قبيالة كذب يا إسلويني إذا كلا إلا حقره يا إلا عاية لغوي بي صاموا نقطة ذاتك قلوب تنقتية خيرك يا عباداتك وحوين كفوقية وحي صاموا نقطة قفك حق إلو أقبلي وايو ما دام حقه رير هبلو كيمي أما هبلو رير هبلو ما دامه كيمي dad baana islaamnimada ka hor istaagtay maantana waa laga yaabaa dad inay islaamnimo inay ka hor istaagto cilmi iyo xaq loo sheegayo war war kuba wadaadkana wacdeey waa hebel waa qolaba war ma annaga reer hebel diin noo sheegayaan weligood bay geelqaad ahaayeen ya subxaan allah xaqii waxaa ka hor istaagtaa arrinta noocaas waa micwalu hadmin baynu odhan karnaa waa madaraq wax lagu dumiyo oo dadka aan meel fayow aan uga tegahayn dawadeeduna waa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dawiyey wactasimu bixabli illahi jamiican walaa tafaraqu iyo dadku inay noqdaan kuwo wax ku qiimeynaya wuxuu ilahay wax ku qiimeeyey oo dadku ay noqdaan kuwo raadinaya oo qiimeynaya waxa ilaahay agtiisa yaalla ee sharafa iyo ammaana iyo jannaa iyo naciima oo dadku ay u noqdaan islaamnimadii si dhab ay ugu noqdaan barasho ahaan iyo ku camalfalba iyo ku toosnaan oo islaamnimadaa kuwa wax ku qiimeynaya ay noqdaan markaasaa cudurkaa laga dawoobi karaa dhibaatooyinkiisaana ummaddu ay ka badbaadi kartaa waktigii ayaa intaa ku dhacay baa la leeyahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wbaaraka allahu fiikum wajazakum llahu khayra waay su-aal lasoo qoray baan insha allah raacinayaa su-aasha wuxuu leeyahay dadka qaar waxay yidhaahdeen islaamku ma laha hab laysku doorto hab laysu doorto ma aha hadalkaasi mid sax hadiyo jeeraale dadka tabriirinaya ama doonaya inay meel mariyaan qaab doorashadan xagga garbiga ay nagaga yimi reer galbeedka ee faraca ka ah dimuqraadiyadda ayaana hadallada noocana ku hadla islaamku qaab wuxuu doorto waa leeyahay haddii doorasho loo baahdo wey oo madaxdu fil islaam kuma yimaadaanuun doorasho madaxdu fil islaam waxa ay ku yimaadaan dhowr arrimood mid waxa weeyaan in xaakimkii hore uu kula ballamay dadka marka isagu uu geeriyoodo inuu noqonayo ka ummadda u talinaya ee ka dambeeya hebel isagoo arrinta noocaasa ku salaynaya sifaad wanaagsanoo uu leeyahay qofkaas waana arrin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tibaaxay uu ishaaray waana tii uu ku camal falay abubakr asidiiq radia allahu canhu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhowr jeer tibaaxay inuu abubakar yahay ka u mudan inuu noqdo ka uga dambaynayo hogaaminta ummadda mar waxay ahayd markuu yidhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadka ha tukiye saxaabadu taa waxay u daliishadeen inuu isagu u mudan yahay hogaaminta ummadda waxay dhahan radiyahu rasuulu llahi lidiinina falaa nardaahu lidunyaana rasuulku wuxuu raalli uga noqday abubakar inuu diintiinu ugu hogaamiyuuna tukiyo imaamu noqdo miyaanan raalli uga noqonahayn inuu adduunyadan ugu hogaamiyo marar kalena waa jirta abubakarna arrintaasi waa ku camal falay oo wuxuu dardaarmay inuu noqdo alkhaliifa bacdahu khaliifada ka dambeeya cumar ibn khataab radi allahu canhu sifaadka wanaagsana uu lahaa cumar ayuun baanu ku doorto abubakr radia allahu canhu arrinta labaad waxay noqonaysaa in ay doortaan ahlulxalli waalcaqd waana doorashada islaamku yaqaan dadka waxna xidha waxna fura yacanaa taladu ay ka go'do waa dadka waxa weeyaan madax dhaqameedka lagu tilmaamo reeraha u taliya taladoodu ka go'do madaxda ciidamada iyaguna dee awood leh maadaama ciidamada o dhan ay u talinayaan culimada iyo mashaayikhda kelmadda masmuuca leh la maqlo iyo dadka la midka ah ee sifaadka wanaagsan leh taasina waa tii ay ku timi madaxtinimadii cuhmaan ibni cafaan oo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu xulay lix nin oo ahlu shuura loo bixiyey lixdaa nin muxuu ku xulay cuhmaan cumar wuxuu hi lixdaa nebi maxamed wuxuu dhintay isagoo raalli ka ah alaada u fiirso muxuu rasuulku raalli kaga noqday wanaagooda isbaadka fiican ay lahaayeen lixdaas uu yihi idinku yanaa ka taliya cidda muslimiinta xukumaysa dabaday waxaana ay doorteen cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu markaa doorashada islaamku yaqaanaa waa ta noocaas ahlulxalli waalcaqdigu inay doortaan doorashana ma aha islaamku miduu ka dhigay mid dawriyo wareegto ah waree shantii sannadood ama tobankii sannadood ama saddexdii sannadoodba madaxweynaha la doorto kii hore meeshaa ka baxo islaamku taama yaqaan kaa muslimiinta madax u noqday hadduu doono waddadu soo maray ha noqoto inuu xoog ku qabsadee mar haddii taladu gacanta u gashay nin muslimana uu yahay isaga ayaa loo daynaya wixii ka khaldanna waa loo saxaya loo toosinaya wixii uu ku saxsanyayna waa lagu taageeraya arrintanna waxay ku timi yanaa dad weliba marka la eego dadka muslimiinta dhexooda yani xukum doon bay ku salaysan tahay oo ninkani weligeeba isagaa meesha soo taagnaanaya dee hadduu iska soo taagnaado maxaa adiga ku yeelaysaa iskaba joogabe jawaabtu waa maxay qofku ama ha ku dhawaaqa ama ha qariye de annaguna inuu xukunaa baanu doonayna ya haddii baabka qabiilada noqotana mareere badan baa noo talinaya xukunku waa in wareegto laga dhigo de marba qabiila ay taliso hada laa yacrifu lislaam islaamku taa ma yaqaan ee haddii xaakimkii hore uu dhinto tusaale ahaan ama hawlgab uu noqdo aan ka soo bixi karin mas-uuliyaddaasi mansibkaasi uu xambaarsan yahay cidda wax dooranaysa waayo waa ahlu lxalli waalcaql laakiin doorashada dadka oo dhan simaysa ragga iyo dumarka waxay khilaafsan tahay qowl allahi tacaala walaysa adakaru kalunha doorashada suurto gelinaysa inay dumar ummadda u taliyaan waxay khilaafsan tahay qowl allahi tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa doorashada simaysa gaalka iyo muslimka ka faasiqa ah ee taalixa iyo ka saalixa ah waxay khilaafsan tahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun waana mid muslimiinta meel xun gaadhsiin karta inuu gaal muslimiinta xataa u taliyo ayay suurto gelinaysa inuu gaal muslimiinta u taliyo waayo qofka maxaa loo shardiyayaa wadamada badankooda yanaa waxaa loo shardinayaa inuu muwaatin ahaado khalaas mar hadduu muwaatin yahay qibطiya oo masriya khalaas masr madaxweyneu ka noqon karaa wuxuu diidayaa ma jiro dimuqraadiyadda iyo doorashada ayaa u suurto gelinaysa marka mafaasiid fara badan ayay tani leedahay waxaana muhima in dadka madaxda ah dadka muslimiinta u taliya arrimaha noocaasa la gaadhsiiyo lagula taliyo or haddii xataa wax la dooranayo arrinta ha lagu celiyo ahlilxal waalcaql in iyagu inta ay fadhiistaan ay doortaan ka madaxweyne noqonaya ka waxa weeyaan maayar noqonaya ka iyagu ha doortaan iyagoo ku binaynaya alaslax laakiin doorashada noocan ee qaabka dadku ay waxu dooranayaan waxay wax ku dooranayaan iyo kuwa la kala dooranaya iyo nataa'ijta iyo tawaabicda waxyaabaha daba yaalla ay wadataa inu arkayno hadihi yani waa mafasid maxda baynu odhan karnaa waa mafasid raajix in lam takun maxda wallahu aclam sal allah ala nabiyina وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته